asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xuinteenna murtada maanta xuinteenna murtada maantana waxaa alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtada maanta ee dhinacyada badan taabanaysay waana mideenni aan sida joogtada ah halkan ugu wadaagi jirnay xubinteenna maantana idamka eebe waxaan ku soo qaadanaynaa waxaa la yidhi saddex waa laga durkaa waxaa la yidhi saddex waa laga durkaa xubintan waxayna leedahay saddex waa laga durkaa waa digniin culus oo inoo dirayso weliba maaragtay waxyaalaha maanta aan ku sugannahay laga yaabo saddexdu inay u badan yihiin waxay xubintanu ina leedahay saddex waa laga durkaa saddexda iyada ah waxaa loo baahan yahay inaad ka durugto haddaadan ka durkayninna aad iska ilaaliso si aad iyo aada aad isaga ilaaliso sababtoo ah wax aad ka faa'iidayso ama wax faa'iido kuugu jirtaay ma jirto haddaa faa'iida kuugu jirto laguma dheheen ka durug ee ku durug ayay ku dhihi lahayd xubinta afkeenna hooyo xubnaha murtiduna sidooda badan baa waa kuwo qadiimi ah tii shalay tii daraad tii maanta midda berri iyo midda beri dambe intuba way isdaba socdaan idamkii eebe markaan ku leeyahay midii shalay aabbayaasheen baa yidhi tii daraad awyaasheen tii kasii horraysayn abkowyadeyn baa yidhi markaan kuleeyahay midda maantana dee innagaan nidhi innagan suuqa jooginaan nidhi midda berri markaan ku leeyahayn awlaaddeennaoo kalea laga rabaa inay dhahaan ama kuwan maanta aan nidhi baa la rabaa iyaga inay anfacaan iyo wax la mid ah iyo sii socodkeeda middan marka maanta waxay ku leedahay saddex waa laga durkaa haye saddex laga durka waa saddexdee fadhi ku dirir kaa waan garannay siyaasi u dood isna waan garannay iyo cara dilaal saddexdaasba waa laga durkaa ayay xubinta murtidu maantu ina leedahay xubinteena murtada maantu waxay ku leedahay saddex waa laga durkaa fadhi ku dirir siyaasi u dood iyo cara dilaal saddexdaasba waa laga durkaabay ina leedahay saddexda laga durkaayo marka u fiirso fadhi ku dirirku waxa weeye waa waxa maanta soomaalida qaribay dal iyo dibad iyo meel kastoo aad tagto fadhi kudirirkaa iyo reehibil iyo reehibil bay u muurmahayaan wax faa'iidooy ka helayaanna ma jirtoon dembi ahayn middaa iyadii ka durug adugu kaba durugba ha ku darsanin waxba waa midda labaadee siyaasi udood hebel baan difaacahayaana hadhihin waaba siyaasi wuxuu wadaad ma difaacaysid iyo haddii la kuusoo gelaya aayado qur-aan ma difaacaysid iyo diin ilaahi iyo xuquuqdaadi caadigeed ma difaacanaysid nin baad difaacaysaa iyadana wax faa'iido oo kuugu jirto ama wax karaamo oo aad ka helayso ama wax sharaf oo ku kaydsan iyana ma jirto wax aad ka faa'iidayso inaad nin siyaasi aad difaacdo hadduu aabbahaa dhalay xitaa ma jiro waa qayb dulinimada ka mid ah waana qayb ka mid a fahamka soomaalida ee liita ee la dhihi kara waa faham badhay ah faham faqiir ah faham aan meel la gaadhin weeye ayaa loo odhan karaa fahamka soomaalida ee liita maxaad boogu dooda adiguba horumar baad u baahan tahay iyo nolol eh waa inaad horumarkaagiiyo noloshaada aad ilaashataa oo horumarkaagiiyo noloshaada keli ah uu shayga qaaliga kuwa noqdo waana waxa dadka iyo dalka iyo dadka saddexdaba danta u ah horumarkaagiiyo noloshaada middaa keli ah ilaasho maxaad siyaasi doodii ku falaysa amaad gu doodi waa midda labaad caradilaal caradilaalku laftiisu kama dheero ninkan siyaasiga inaad maaragtay haar meel ku taalla intaad niman soo kaxayso jaynadiisiyo balaayo aad dhahda kaale dhagax ka samay shiida dahab baa ku jira oo aad dilaal ku qaata hadhowna dadka reebaadiyaha meelaha ka joogto aad in lacaga siiso ama intaad soo qaadato markab aad qashin ku soo rarto aad badda xeebaha ku shubto meelaha soomaalidu ay degantaha dhahda meelahana cidle eh anaana mas-uulka eh ku daadiya ana xoogaa lacaga sii waa qayb dilaalkii ka mid a waa sidoo kaleente waa inaad dhahdo ninka siyaasiga waxba laamin ha dhisine dadkan cisbitaalna uma i baahne aniga xoogaa lacagaysi anaa odaygoodii oo waxaan kala tuurahaye waxa ma sheegi karaan aduu aniga xoogaa lacagaysi laba qol ii dhis iyadana inaad dhahdo waa qayb dilaalkii ka mid a waxaasoo dhan ayaa lagu sheegayaa ka dheerow marka oo waa inaad ka fogaataa waxay ku leedahay saddex waa laga durkaa fadhi ku dirir siyaasi udood iyo caradilaal saddexdaasba waa laga durkaabay xubinteennan murtida maantu ku leedahay haddii aad tahay mid dhagihiisu duleelaan ama wax fahmahaya ama garasha leh mahmaahda maanta ayaan ku soo qaadanayna xubintaan murtida maanta idamka eebe waxaa la yidhi waraabo laba raqood lagama wada kiciyo